Farsamayaqaaniinta sameeya bakoorado iyo agabka kale ee la isticmaalo beero ee canola magaalada baydhabo ayaa sheegay in iyo wajahdii suuq xumo kaedin inay hoosandhiyaan beesadii lakuhelajiray agabka iyo sameeyaan iyagoona saas oo kale sheegay in iyo yaraadaan dadkii geedo ku sheenajiray baadiyaha dadkan muruq maalatada ayaa saas oo kale walibay sheegeen wali ayaa waaysiin inay ka jiraan qalabka shalgadiisan ee laga sameeyo geedo taas oona caqabada kale ka nagatay nololyo maadaama dadkan iyo badiyiin dad da-e oo xiligan aan sameey korna qalabkan beese fayliya ku heli jireen markii hore bakoorado iyo agabka kale ee la isticmaalo beero oo haansho la dhoofi jiray gobolada dalka ugu dambeyntii dadkan muruq maalatada eh iyo waliba dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-ado quseeya shaqadii ku codsadeen inay ku caawiyaan si walhasaarayaasho iyo kor uga qaadaan Tepehani geedo qorahay geedo waa injeene gadade hatin dor badi qore ma fahanti aadar qoray taqee maqab oo dhamaati maduma dabka qabeeg aadar qoray oo baadaawo dhamaati yaan in beehji beel oo fada geedogi hataa linjeene ko dalka sheenay lihira duuka linka jeedo obsudo haayona afto bajeen qoraa marka dhibaato ba dad hayte ilaahay noo biye marka soofada mahaydu kaartada mahaydu koolaanada mahayd inti aadka dhagran dhan mahaysan qalabka hadda wadanka inti ninsheeno faraada ma aday nina ogaad dowladda ogaad askada ogaadaan asaakna ogaad caalamka niina ogaad qiimada bakooriyaalka qiimo ka adan dhamaatan gadamadi kordhin kusheen soomaali ee hawshe anin afartun kontu iyo gadade oo hooshe doolayna makafilin qarjo iyoon maskafilin labaatan wayhin qore labaatan ka gaday labaatan wayhin qore ma heliimid kontumaglay maha shan way kararee beerki shanga ay faa'iidii kijar erdag ma ay yaan ma beeleya sidaar iyo qow kala faala jar sida ilaahay dadkii korba dad dad ku biya rahmaan rahiim magaayo may ballaaraya macallin aways macallin hilaal oo ka tirsan xoogaga oo murugmaalka ee siigaal suug siigaal roogan oo xoogshow ka shaqaysadayaan yaa ka tirsagna insha allah haddana maydba ee bakooryo qoraana dabo yambada iyo suubiyaana beedabo oo macnaha beerta caqiibada laga suubiya iyo fuliyaana xooggan oo ka shaqaysadahayna macnaha maybasin sheegana ini macnaha dowladda koonfur galbeed dhibaatada macnaha uun meelinay haysata ini uun walninka qobata iyo fadaana biro oo macnaha wala laga suubiyow arda mayba waa mahaysana dowladda macnaha ininay caawinto qalabkii unun baahagna soofo geedo laka qoraw birta geedo laka suubiyaw birta macnaha birta oo geedolka buufiyaw qalabkaasoo macnaha inan caawi iyo fada ilaahay bii kore walay una baahna iyo sheegdaan ilaahay karaala nagdooba maarne qalabaan baahna dadoo maarne farsameho maarne bakooriyaal iyo embiyaal daabsho masaar daabshe qoraaw iyo ina mayn baahna qalabkii iyo lakala dagaalama faday laka hagaajisada faday soofaga maaragna qalabka saase yaan baahna ilaahay karaala nagdoob baahidan maaragna miila ka koobanta lankiibolnii tara faday saasaa halkan dhiin geedyo baadiyidana ninkusheene saasaa hal ay maaragna halyo saasay gadad maaragna